wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in toogasha goor dhoweyd ay ka dhacday agagaarka lambar afar ee magaalada muqdisho wararku waxay sheegayaan in ugu yaraan saddex qof ay dhinteen waryaheena maxamed cabdi sandeer ayaa khadka taleefonka ee muqdisho kula xiriiray goobjooga ku sugan agagaarka lambar afar waxaana ugu horreyn weydiiyey bal sidaa ay wax u dhaceen wakti haddaynu saca laga jooga bay ahayd lambar afar waddada airoboortka aada niman saraakiil ah oo baabuur watayara oo uu ka mid yahay nin la yidhaha kadiy oo ka shaqeeya meesha oo sarkaal ahaa oo ka shaqeeya immigration ka shaqeeya airboortka iyo rag la socday baabuur bay ku jireen marka gaari baa u yimid muxuu aha ka daba yimid gaarigii baa marka goortu la sinaa waxay ku fureen rasaas hal qoriyo aan kala joogsan oo aad moodo maaragtay qori beekaama nimankii afarta ahna meesha bay ku dhinteen iyagiina waa tageen marka intaasaa meesha ka dhacday waa waddada lamba afar marka la joogo oo laga wareego dawaaradda airoboorka xaggiisa aada yar hotel xayaad la yidhaahdo agtiisa waan gartay iyo laamiga muxuu ahay aado airoboorka oo aan intaan jasiire la gaarin marka inagu meeshaan joognay asaasi baan ka kala yaacnay dabadeedna nimankii meel wadda ah oo luuqa xagga magaalada aadabay u baxsadeen gaarigii baabuur badan baa marka kala carartay oo meesha joogtay marka intaasaa dhacday afartan waa dhinteen marka afarta dhimatay waa afartii waa la qaaday afarta dhimatay waa afartii saraakiisha aad ku sheegtee la soo weeraray u shaqeynayay wey oo gaariga ku jirtay wey afartuba gaariga ku jirtay cid kale tuux gaarin ma jirin raggii weerarka soo qaadayna way baxsadeen raggi weerarka in meel kale laga helay ma aqaan laakiin meeshii markiiba ka baxsadeen intay saas intay ridayeen bay joogeen waan gartay bal marka waxaad ii sheegtaa adigu horay isaga dhaqaatay ha adigu meesha aad joogtay iyo intaad u jirtay weerarka inteed u jirtay xagee baad ku sugnayd markaa na waa noo maraysay meesha waan wax meeshiisaan kaa soo laabanayna la yidhaahdo cusmaan axmed rooble meeshiisa intaanan dawaaladda muxuu ahaay ronkebka aanan soo gaarin oo hotel alxayaad la yidhaahdo baan ka soo baxnay marka aminkiiba rasaasi waan kaga badnay de wixii dhacayna hebel iyo hebel anagu ma garanayn gaarigiina muxuu ahay annaga taargo iyo waxba ma aanan eegi karin baasha baabuur badan baa maraysa saxmad bay ahayd oo dadkii waktii casarka laga soo baxay bay ahayd marka intaasaanu anagu muxuu ahay ogeyn waan gartay wax ku aragnay wax ciidan oo soo gaadhay meesha ma jiraa
kadib baa la yimid kadib baa la yimid ciidamo badan baa yimid meeskii waa la qaaday waa yimaadeen laakiin anagu ciidan kaleto de meeshii waa la xiray halkaasaa noogu dambeysay ha hadda say tahay meeshiisabaada hadda isu socodka meesha siduu yahay ma xiran tahay oo hadda waa ma meesha intiiba de meesha haddii laga qaaday waxba lama xirin waa shaqaynayaan wadada iska furan tahay silka gaarigaa ku dhacay baa meesha ka dhacay keliya weli waa laakiin waa joogjoogaan askar sidaas marmarayso ciidamaha maraya ambalaasyaha maraya hadda baqaylada iyo shawaxan ka dil anigu waa maqlaya waa waa meesha meel ku dhow baan joogaa waan gartay marka bal waxaad waxaad ii sheegtaa idinkoo kale cabsi ma dareemaysaan dadkiina deegaankaas jooga ilaa iyo haddase xubno sarsaro dawladda ka tirsan laamaha amniga oo arrintan ka hadlay ma jiraan ruuxba haddee goorna waa bay dhaceen idaacaduhu wata muxuu ahay weli wax ma sheegin cabsi waa la dareemayaa haddee duhur iyadoo ah oo maalin cadeeya oo magaala saa u kala shaqaynayso oo ayaan habeen ahayn oo ayaan wakti subaxnimo aroor ahayn oo ay tahay yani markii ugu maaragtay ay magaalada fur ay furan tahay oo oo banaan tahay de waktigaas wixii dhacayay dadku waa fasay cabsi waa la dareemaya cabsidu muxuu ahay de waa iska dabiici waana la joogaayo dadku hade waxa wax ka badan oo dhacana waa ku joogi jireen waxaana dee dawlad baa joogta amni baa jooga ciidamaha jooga iyagaa ka jawaabaya iyagaa baaraya iyagaa raadinaya iyaga anagu waxaanu ognahay oo kaleeto ma jiraan aad baad baan ka carashay
kaasi waxa uu ahaa goobjooge ku sugan agagaarka lambar afar ee magaalada muqdisho oo goor dhoweyd waryaheena maxamed cabdi sandheere khadka teleefonka uga warramayey weerar ka dhacay halkaasi oo la sheegayay in ugu yaraan saddex qof ay ku dhinteen